Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu soo bandhigay buug la magac baxay Samuwade oo ay si wadajir ah markaasi u turjumeen Cabdishakuur Garaad iyo sidoo kale Cabdishakuur Cabdi Khayr oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo. Madasha lagu soo bandhigaya buugga ayaa waxaa goobjoog ahaa xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee Jubbaland, maamulka degmada Kismaayo, aqoon-yahano, haween, arday iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn, madasha lagu soo bandhigayay buugga Samuwade ayaa waxaa ka hadlay qoraayaasha buugga Cabdishakuur Garaad iyo sidoo kale Cabdishakuur Cabdi Khayr waxa ayna markaasi ka warbixiyeen buugga ay soo bandhigeen.
waxaa la dhahaa weliba aqoonta muslimiinta ayada lafteeda qayb waxay ka timid digirkii oo lasoo turjumay carabi laga dhigay carabigii asagoo aad markaas dee baansara ee maras cadaalad islaamka ayaa waxay sameeyeen dadkii yurubiinka ahaa ama reer galbeedkii way turjumeen oo waxay ka dhigeen english ay ka dhigeen waana hadda cadaalada reer galbeedka ee dunida hadda haysata meesha ay kusoo unkata kusoo galabadaan lahaa marka si guud turjumiddu waxyaalaha xadaaraduhu ay aad ugu saremaraan ay ka mid tahay marka buuggan waa turjumid saciidkii cabdishakuura marka hore buuggaan iisoo diray intuu akhriyay uu ka helay kadib asaa ku akhriyay markaas aan kasoo qaadnay inaan turjumo buuggan marka laga hadlayo shaksiyadda qiimaha badneed ee nabilaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam bugaagta laba qayb waaye bugaag bugaagtii hore waaye oo waxaa laga laga hadli jiriyey dhalashadiisii ilaa dhimashadiisii inta u dhexaysa bugaagta waa bugaagta daba mucaasiriinta oo qaabtaa ka duna u hadlaa intooda badan waxay uga hadlaan qaab ah in shaksiyadii qofka shaksiyadnimadiisa macnaha inay taariikhdiisa inay meel iska dhigaan oo shaksiyadiisii noocuu ahaa inay ka ay ka faalaadaan marka markay shaksiyadda ka hadlaya waxay soo qaadanaa dhacdooyinkii uu goorjoogtu ahaa uu sameeyey taasay dalil ugu dhigeen ugu kordhisayaan dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kismaayo najiib bare salaad ayaa dhalinyarada kale kula dardaarmay inay ku daydaan dhalinyarada buugga soo bandhigtay bandhig bandhigan ka wanaagsan ma laha bandhigii ugu qeyrka badnaa waa xaqiiqatan wax laga hadlaayo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo labada wiil ee ka degmada kismaayo ahaan degan ee soo alifay ama ka shaqeeyey inay turjumaan buuggan maantana waxay leeyahay mahadiisa inay soo turjumeen ay soo dhammaystireen bulshada ay soo hordhigeen ugu dambeyn xildhibaan foos cali cabdiraxmaan ayaa madasha ka hadashay maanta waxaan joognaa xalfadii ugu qiimaha badnayd ee farxad gaar ay ii tahay inaan maanta goobjoog ka ahaado bandhig buugeed kaa oo magaciisa wato sarowade dabcan waxaa lagu qeexayaa oo lagu turjumay luuqadeena soomaaliga wuxuuna ka hadlayaa suubanaheeni maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee runtii sharaf ayay noo tahay inaan maanta goobjoog ka ahaano